أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة محمد بن سليمان المكي الشافعي رحمه الله تعالى باب صلاة الجمعة هذا مثكان باب صلاة الجمعة صلاة الجمعة باب كيديو sheekhu raximah اllahu tacaala baabkan wuxuu uga hadli doonaa salaada la tukado maalinta jumcada ah salaada axkaamteeda iyo dadka ay waajibka ku tahay oo hadday tukan waayaan loo ciqaabay iyo shuruudaha ay iska leedahay salaadaas maalinta jumcada la tukado wa hiya afdalu salawaati salaadaha salaada ugu fadliga badan wey salaada jumcada wa hiya salaatun mustaqila waana salaad madax bannaan oo gooni ah laa duhrun maqsuur duhur la gaabiyey ma aha duhurkii afarta ragco aha oo laba ragca laga jaray ma ahane waa salaad madax bannaan oo la yidhaaho salaatu ljumuca liannahu maxaa yeelay duhurku laa yuqni canha kama kaafinayo kama deeqayo haddii aad tidhaaho salaada jumcada waan iska dhaafi oo duhuran isaga gaabsan jumcaduna ay waajib kugu tahay dembigii mar walbaba uu ku dul saaran yahay waliqowli cumara waa sayidina cumar hadalkii uu yidhi innahaa tamaamun gayru qasrin annahaa ma ah meesha innahaa wey liannahu lafdu lqowl hamsada waa la hoos dhigaa lafdulqowlka bacdi innahaa tamaamun waa salaad dhammaystiran uu yidhi sayidina cumar hayru qasrin lama soo gaabin duhur la soo gaabiyey ma ahan calaa lisaani nebiyikum nebigiina carabkiinu siduu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam hiya ka gayriha fi larkaani waashuruudi waalaadaab salaadan jumcadu waxay la mid tahay salaadaha kale xagga arkaanta iyo shuruudda iyo aadaabta laakiin haddana waxay iska leedahay axkaam iyadoo ay la gaar tahay axkaamtaas waxaa ka mid ah laa tasixu biduuni khudbatayn iyadu ma ansaxayso haddii laba khudbo aan laga hormarin laba khudbo haddaan laga hormarin iyadu ma ansaxayso axkaamta kale oo ay la gaar tahay waxaa ka mid ah salaada jumcadu annahaa laa tasixu biduuni arbaciin waa salaad ku xihan afartan qof inay soo xaadiraan oo iyadu waxaa weeye hal qof iyo laba qof iyo kama ansaxayso cadad arbaciin ah wax ka yar kuma ansaxayso salaada jumcada qaala shaykhu raximah اllah sheekhu wuxuu yidhi laa tajibu اljumucatu jumcadu ma waajibto ilaa calaa ahli اlbeledi beledka ahalkiisa maahan beleddaasoo almabniyati ee la dhisay waxaa shardiguu sheekhu ku leeyahay raximah اllahu tacaala meesha jumcadu ay ku waajibayso meel deegaana oo dhismale inay tahay waa shardi meel dhismale inay tahay waa shardi walow biljariidi laamaba ha lagu dhiso laamo aw ilqasbi ama bal balka oo qasabka ah ama laamo guryuhu haba ka dhisnaadaane hadday doonaane meeshu meel dhisan oo deegaana waa inay tahay marka maxaa baxay almabniya walow biljariidi aw ilqasbi la yidhi waxaa ku baxay haddii dadku ay yihiin dad heer guuraa ah oo marba meel iska degayo dee meel ay ku nagiin oo u dhisan oo gooniya aysan jirin teendhooyin iyo aqal soomaali iyo waxaasaa u dhisan kabacdi haddana waa ka guurayaanoo meel kale haddana degayaan dadka noocaas oo kale ah oo meel deegaan rasmiya oo u dhisan aan deganayn jumcadu waajib kuma ahan aw ilqasdi ama balba ha lagu dhiso idaa kaana fiihim dadkaa dhexdooda arbacuuna afartan hadday ahaadaan ayay waajib jumcadu ay ku tahay afartankaasoo min almuslimiina ee muslimiinta ka mid ah waxaa kaloo shardiga dadkaa deegaanka dhisan waa in ugu yaraan afartan qof ay meeshaa joogaan oo ay degan yihiin waa shardi cadad arbaciin waa shardi leanna waxaa weeye nebiga sala allahu calayhi wasalam jumcooyinkii uu ku tukaday magaalada madiinatulmunawara afartan wax ka yar weligii nabigu ma tukan sala allahu calayhi wasalam afartan qof wax ka yar jamaaco ma uusan dujinin salaada jumcada nabigu sala allahu calayhi wasalam ilaa yowma alinfidaad maalintii yowma alinfidaad waa maalintii ganacsigu magaalada madiina intuu soo galay dadkii ay ganacsigaa ku kala yaaceen oo maalintaa daruuradaasi dhacday mooye inta kale biduuni arbaciin afartan wax ka yar nabigu ma uusan tukan salى اllahu عalayه wasalam salaadii jumcada idaa kaana fiihim ahlulbeledka arbacuun hadday ahaadaan afartan afartankaas oo min almuslimiina waxaa shardiga afartanku inay yihiin afartan muslimiin ah afarta afartankaasoo haddana addukuur addukuuru ee rag ah ama muslimiinta ka sifee muslimiintaasoo addukuuri ee rag ah muslimiintu haddana afartanka oo jumcadu ku xirmayso waa inay rag yihiin waa ragga waxa jumcadu ay ku waajibayso oo afartanka loo xirayo oo cadadka arbaciin lagu tirin karo o lagu xisaabi karo waxaa kaloo shardiga muslimiintaasoo haddana alaxraari afartankaas muslimiinta ahoo alaxraari ee haddana xor ah waa inay xor yihiin xor la yidhi maxaa baxay addoommadii addoommada jumcadu kuma xirmayso waajibka jumcadu oo afartanka lagu tirin maayo muslimiinta afartankaasoo albaaliqiina ee haddana qaangaar ah waxaa kaloo shardi ah dadka afartanka ah inay qaangaar yihiin waa shardi haddii caruur ay ku jiraan afartankii dee jumcadu markaa ma waajibayso afartankaas muslimiin ahoo alcuqalaa'i ee haddana caqli leh inay caqli leeyihiin afartanku waa shardi haddii qeyb ka mida ay caqli aysan lahayn ay waalan yihiin jumcadii kuma waajibayso mana ku guntan mayso kuwaasoo haddana almustawdiniina ee waddanka deggan meesha jumcadu lagu tukanayo afartankuba waa inay deggan yihiin oo meesha deegaan ay u tahay wasalimuu haddana afartankaasi ka nabad galay min alamraadi cudurrada ka nabad galay iyo wa acdaari اljumuca iyo jumcada cudurdaaryaalkeeda ka nabad galay afartankaas haddana dad macduura waa inaysan ku jirin dad xanuunsan oo macduuroo dee loo cudur daaraba oo jumcaduba aysan waajibba ku ahayn ilaa qofku hadduu iska xanuunsan yahay jumcadu waajib kuma aho duhuru isaga tukan gurigiisa marka waa in afartankaasi dad xanuunsan oo sharcigu u cudur daaray waa inaysan ka mid ahayn wa acdaari iljumuca jumcada acdaarteeda cudurdaaryaalka jumcada dad ka nabad galay waa inay yihiin oo maxaa ka mid a cudurdaarka jumcada waxaa ka mid a minha alishtiqaal waxaa ka mid a qofku inuu ku mashquulsan yahay bitajhiizi اlmeyit meydka inuu diyaariyo meydkii aasidiisii iyo karfanintii iyo dhaqidii iyo qofkii ku mashquulsan waa cudur yacni ridi kara jumcadii walishaala ka mid a cudurdaarka waxaa ka mid a shubankii oo caloolbaxiya ka mid a qofku inuu shubmayo calool baxayo alladii laa yadbidu nafsahu oo naftiisa uusan xakamayn karin macahu maca alishaal waa qof calool baxayo aan isku celin karin wixii oon xakamayn karin taasina waxay ka mid tahay waxyaalaha qofka jumcadu aysan waajib ugu noqon karin oo cudurdaar ah wa yukhshaa minhu waxaana laga baqi shubankaas talwiithu lmasjid masaajidka inuu wasakheeyo masaajidka uu nijaaseeyo ayaa laga baqi hadduu yidhaaho jumcadii aan xaadiri oo jumcadii aan aadi inuu masjidkii wasakheeyo oo u nijaaseeyo taasaa laga baqi marka afartanku waa inay ka nabad galeen cudurdaaryaalka shardiga wa tasixu jumcadu way ansaxdaa min almamaaliiki addoommadii layska lahaa addoommadii afartankii lagu xisaabi maayo waan soo marnay ilaa afartanka waxaa shardi ah alaxraar waa inay xor yihiin laakiin addoonku hadduu salaadii jumcada u tukado waa ka ansixi waa ka ansixi ajirna wuu ka heli wasibyaanina way ka ansixi caruurtii caruurtu haddii iyaguna masjidka jumcada lagu tukanayo ay yimaadaan inkastoo afartankii aan lagu xisaabaynin haddana jumcadu waa ka ansixi caruurtii wanisaa'i dumarkiina waa ka ansixi inkastoo dumarka jumcadu aysan waajib ku ahayn haddana haddii meeshii jumcada lagu tukanayay oo khudbada lagu akhrinayay ay yimaadaan ajiray ka helayaan jumcaduna waa ka ansixi dumarkii tabacanay ugu ansixi taabiciina xaal yihiin kuwa iska raacaya almamaaliig wالsibyaan wالnisaa mamaaliigta iyo sibyaan iyo dumarku xaal yihiin kuwa raacaya lihaa-ulaa'i kuwan oo arbaciinka ah oo shuruuddii laga helay kuwaasay raacayaan oo sida kuwaasi ajir ay u helayaan oy uga ansaxayso sidaas oo kale iyagana uga ansixi watajibu way waajibtaa jumcadu aydan sidii hore calaa kulli muqiimin qof kasta ee ku neg oo magaalada nagaadi ku ah way ku waajibtaa fii baldatihim baldati alarbaciin dadka arbaciinka ah oo shuruuddii laga helay magaaladooda qof walboo ku negna waajibay ku tahy tabacan taabican xaal uu yahay muqiimkaasi mid raacaya lahum lilmustawdiniina kuwa magaalada yacni waddan ay u tahay oo deggan oo arbaciinka ah kuwaas iyagoo raacaya kuwa muqiimka ah ama tabacan muqiimka taabican sidaa dhe muqiimku waa mufrad calaa kulli muqiim tabacan taabican xaal uu yahay muqiimkaasi mid raacaya lahum lilarbaciin almustawdiniin afartankii mustawdiniinka ahaa ayuu isaguna taabic u yahay muqiimka marka maxaa loola jeedaa hunaaka farqun bayna almustawdini wاlmuqiim mustawdin iyo muqiim farqigaa u dhexeeya mustawdinka waxa weeye waa mid magaaladii deegaan ku ah laa yadcanu shitaaءan walaa sayfan yacni xilli xagaay ha noqdo ama jiilaal ha noqdo ama dayr ha noqdo yacni fusuusha fasallada iyo cimilada isbeddelkooda kuma guurayo waa nin magaaladii iska degan cimilo kastoo isbeddesha ma tegayo ninkan ma socdo kaas waxaa la yidhaha mustawdin muqiimkuna muxuu yahay muqiimku waxa weeye waa qof magaaladii aan deganayn oo musaafir ku ah laakiin waxa weeye xilligii safarkii uu dhammaaday oo salaadda uu gaabin lahaa xilligii safarku salaadda gaabin lahaa wuu dhammaaday liannahu magaalada qofku hadduu joogo afar maalmood ka badan walow musaafirba ku ahaw afar maalmood ka badan haddii magaalada aada joogtid maxaad qaadanee xukmulmuqiim qof magaaladii ku nag oo muqiimo xukunkiisii aad qaadane oo salaaddii ma gaabin kartid leanna waad nasatay afar maalmood haddaad joogto waad nasatay xukunkii musaafirka waad ka baxday kaasaa marka loola jeedaa muqiim kaa isagana salaadda jumcadu waajibay ku tahay mar hadduu safarkiiba ka baxayuu nastay oo afar maalmood iyo shan maalmood lix maalmood u joogo jumcadu waxay ku noqonaya waajib laakinahu laa yucaddu fi larbaciin laakiin afartankii ninkan lagu xisaabi maayo leannahu afarta qofka lagu xisaabayo muxuu ahaa mustawdin alladii laa yadcanu shitaa'an walaa sayfan waa midka gu iyo dayr iyo fusuusha isbeddelkeeda aan marnaba magaalada ka baxayn kaasaa la yidhaha mustawdin muqiimkuna waa nin magaalada safar ku yimid laakiin dhowr maalmood jooga afar maalmood iyo ka badan jooga kaasna jumcada waajibay ku tahay wain lam yastawdin qofka magaalada muqiimka ku ah yuusanba deganaan hadduu doono bihaa fiiha magaalada dhexdeeda yuusanba deegaan u noqonin laakiin waa musaafir afar maalmood ka badan magaaladii jooga waajibay ku tahay jumcadu idaa waktigii ku waajibi kaanat iqaamatuhu iqaamatu lmuqiim qofkaa muqiimka ah nagaashiyaha magaaladii uu ku nag yahay qaadicatan hadday tahay iqaamadaasi mid jaraysa oo goynaysa lisafari safarkii mid jaraysa hadday tahay haddii nagaashiyaha magaalada uu ku nag yahay haddii safarkii ay baabi'inayso oo safarkii see ku baabi'in safarka waxay ku baabi'in kartaa bianna waa fiiha waa inuu nagaa niyeysto aliqaamata fiiha inuu magaaladii joogo arbacata ayaamin sixaax afar maalmoodoo saxa inuu magaaladii joogo ayuu rabaa sixaax maxaa loola jeedaa afar maalmoodoo saxa waxaa weeye bimacnaa siwaa yowma adukhuul wa yowma alkhuruuj maalintuu magaalada soo gelayey laguma xisaabayo afarta maalmood maalintuu ka bixi doonana ilaa musaafira wuu socdaahay maalintuu magaalada ka baxayana afarta maalmood kuma jirto afar maalmoodoo saxa saasaa loola jeedaa sixaax marka waa qof afar maalmood magaaladii niyeystay inuu joogo oo maalintuu ka baxayey iyo maalintuu soo gelayey aan lagu xisaabay qofkaa isagana jumcadu waajibay ku tahay wa shuruudu sixatihaa sixati اljumuca salaada jumcada ansixiddeeda shuruuddeedii an yataqadama waa inay ka hormaraan calayha calى اljumucati salaada jumcada khudbataani laba khudbo waa inay ka hormaraan labadaa khudbo bishuruudihimaa maca shuruudihimaa shuruuddoodii micigooda ah salaadan jumcadu markay ansaxayso waxaa shardiga in laga hormariyo laba khudbo weliba labada khudbo waa inay wataan shuruuddoodii shuruudda waa shuruuddii kutubtii hore aanu ku soo qaadan jirnayo waa siddeed shardi siddeed shardi waxaa shardi ah an takuuna bilcarabiya waa in af carabi lagu akhriyo waxaa kaloo shardi ah alqiyaam khadiibku inuu istaag ku akhriyo khudbada shardiga saddexaad aljuluus fii maa baynahumaa labada khudbo intuu u dhexaysana waa inuu fadhiisto shardiga afraad an takuuna alkhudbatu fii waqti duhri waqtiga duhurka waa in khudbada la akhriyo shardiga shanaad almuwaalaatu bayna alkhudbatayn wa bayna arkaaniha labada khudbo ee arkaanta waa in la xidhiiriyo shardiga lixaad adduhru can اlxadaث wاnnajis waa inuu khadiibku uu weyse qabo nijaasna uu daahir ka yahay shardiga toddobaad waa satru اlcawra khadiibtu waa inuu cawradiisa asturo shardiga sideedaad ismaacu arbaciin waa in afartan khudbada uu maqashiiyo afartan qof inay dhegaysanayaan khudbada waa shardi marka shuruuddaa sideedda ah khudbo wadata waa in laga hormariyo shuruuddaa sideeddaa khudbo wadata waa in laga hormariyo wa an taqaca waa inay dhacdo salaada jumcadu jamaacatan fii jamaaca inay jamaaco ku dhacdana waa shardi oo hal qof iyo laba iyo saddex iyo kuma ansaxayso afartan wax ka yar kuma ansaxayso waa tii hadda aanu soo qaadanay walow fi ragcati اluulaa walow kaanat iljamaacatu jamaacadu haba ahaato fi ragcati اluulaa ragcada ugu horeysaba allah ka dhigee waa in laysku jamaacaysto oo afartan qof ugu yaraan waa inay salaada jumcada ay tukadaan walow fi ragcati اluulaa maxaa loola jeedaa yacni shardiga jamaacadu waxaa ugu muhiimsan ragcada ugu horeysa haddii ragcada ugu horeysa jamaacadii laysla tukado ragcada labaad qof walba niyatulmufaaraqa uu la yimaado oo imaamkii uu faaruqo keligiis uu dhammaystirto jumcadii waa saxiix laakiin muhimku muxuu yahay alragcat اluulaa ragcada uulada ah waa muhim laakiin midda labaad qof walba goonidiisa hadduu salaadii u tukado waxay noqonee saxiixay noqonee markaa khudbadii khudbadii saxiix ayay noqon walidaalika haddii ragcada hore qof ka mid a hadduu xadafo oo weysadii ay ka burto xukunku muxuu noqon masalan waxaa la yidhi ragcadii hore waxaa lagu shardiyey in jamaaco lagu tukado ragcadii ugu horreysay afartan bis ay ahaayeen dadkii afartan bis ayay ahaayeen hal qofaa weysadii ka burtay iyadoo ragcadii hore lagu jiro eberway intii kalena soddon iyo sagaalkii kalena salaadoodii ma ansaxayso leannu ragcada ugu horreysa maxaa shardi ah in jamaaco lagu tukado jamaacadiina waxaa weeye qof ka mid ahaa salaaddii ay ka burtay maxaa imanaya marka waxaa imanaya ragcadii ugu horreysay soddon iyo sagaalaa kusoo haray soo maa ragcadii hore soddon iyo sagaal ayaa ku soo haray soddon iyo sagaalkaas salaadoodii ma ansaxayso amaa haddii laakiin hal qof oo iyaga ka mid a ragcada labaad weysadii ay ka burto dhib ma lahan leanna muhiimadda jamaacadu shardigu muxuu yahay alragcat اluulaa ragcada labaad marka shardi ma ahan yacni in laysku jamaacaysto laakiin shardigu waa alragcat اluulaa in laysku jamaacaysto walow fi ragcati اluulaa marka saasuu ula jeedaa sheekhu raximah اllahu tacaala wa an taqaca waa inay dhacdo salaada jumcadu jamaacatan fii jamaaca waa inay jamaaco ku dhacdo walow fi ragcatiba allah ka dhigo ragcadaasoo aluulaa ee ugu horeysa walaa budda waxaa laga maarmaana min niyati اljamaacati jamaacada niyeysigeeda in jamaaco la niyeysto waa laga maarmaan oo waa waajib hunaa halkan halkan maxaa loola jeedaa ay fii salaati اljumuca marba haddii salaad jumcaaba la joogo oo salaad jumca la tukanayo waa in waxaa shardi ah oo shuruuddaba ka mid a inuu qofku niyeysto jamaaco maca ataxarumi xirashada micigeeda uu la niyeysto xataa fii xaqi اlimaami imaamka xaqiisa xataa waajibay ku tahay niyat اljamaaca ma'muumiinta keliya ma ahan xataa imaamka oo salaada jumcada inuu jamaaco niyeysto waajib wey maxaa yeeley liأnna aljamaaca shardu min sixati salaatihi imaamka nafsadiisa in salaadiisu jamaaco ay ugu dhacdo isaga nafsadiisu waa loo shardiyaa ee ma'muumiinta keliya looma shardiyo waxaa kaloo shardi ah wa an tufcala in la sameeyo ayaa shardi ah salaada jumcada maca khudbatihaa maca khudbateyhaa labadeeda khudbo micigooda waa in lagu sameeyo fii waqti duhri waktiga xilliga duhurka waa inay dhacaan salaada jumcada waa in xilliga duhurka la tukan jiray waa in waktigaa la tukado khudbadana waa in la akhriyo xilligii duhurka haddii khudbadii la akhriyo xilligii duhurka iyadoon la gaarin xilliga duhurka waan soo qaadanay waa waktu zawaal waktu zawaal ka horaa la akhriyo khudbadii ma ansaxayso salaadii jumcada labadoodaba waxaa shardiga khudbada iyo salaada jumcada labadaba in ay kugu dhacaan waktigii duhurka falaa yasixu marka ma ansaxayo ficluhumaa salaada iyo khudbada labadaba in la sameeyo ma ansaxayo qablahu qabla wakti duhri waktigii duhurka iyadoon la gaarin khudbana ma ansaxayso salaaddii jumcana ma ansaxayso haddii waktigii uu baxo maxaa la tukan waktigii hadduu baxo maxaa la tukanaa oo waktigii duhurku dhammaado walow kharaja alwaqtu waktigii duhurku hadduu baxo qabla tamaamihaa tamaami salaati اljumuca salaaddii jumcada taam noqoshadeeda ka hor salaaddii jumcada intaysan taam noqon ayaa waxaa la ogaaday waktigii duhurka in la dhaafay iyadoo salaaddii lagu jiro tamamuuhaa salaaddii jumcada way taam yeelayaan duhran duhur xaalay tahay duhuraa la tukanoo afar ragco ayaa la tukan ee laba ragca la tukan maayo leanno labada ragcoo jumcada waxaa shardi ah an taqaca fii waqti duhri haddii waktigii duhurku uu tegey iyadoo salaaddii jumcada lagu dhex jiro waa in afar ragca la tukado wey waa la dhammaystiraya hadda kabacdi lasoo xihan maayee xirashadii way jirtaa salaaddii way socotaa salaaddii way socotaahe afarta ragca inta ka dhiman ayaa la dhammaystiri marka taas marka waxay noqonaya waa mas'alada la yidhaaho nawaa walaa salla qofkii waa niyeystay wuxuu niyeystana ma uusan tukan oo kow markaad xihanaysay salaada jumcada maxaad niyeysatay ilaa wakti duhuraa la joogay xilligaa jumcaad niyeysatay markaad xihanaysay salaad jumca ayaad niyeysatay ka bacdi iyadoo salaaddii lagu jiro maxaa la ogaaday in waktigii uu tegey duhurka markaas masaladu maxay isku bedeshay in duhur la tukado marka maxay noqonaya waa masalada culimmada fuqahada ay yidhaahaan nawaa walaa salla waana niyeystay mana tukan sallaa walaa nawaa waa tukaday mana niyeysan wuxuu tukadana waa duhur laakiin duhur ma uusan niyeysan duhur ma uusan niyeysan markii horeu xihanayay wuxuu niyeystay waxay ahayd salaad jumca ahayd marka waxay noqoneen waa sallaa walaa nawaa nawaa walaa sallaa waa niyeystay laakiin wuxuu niyeystay ma dukan waa dukaday wuxuu dukadana ma uusan niyeysan aytana saas walow kharaja alwaqtu waktigu hadduu baxo qabla tamaamihaa tamaami salaati اljumuca salaada jumcada taam noqoshadeeda ka hor hadduu waktigii baxo tamamuuha way dhammaystiraan jumcadii salaaddii jumcada duhran xaalay tahay iyadoo duhra ayay dhammaystirayaan waxaa kaloo shardi ah wa an takuuna waa inay ahaato salaada jumcadu waaxidatan mid hal jumco oo kale ah waa in lagu tukado filbeledi magaalada dhexdeed ilaa licudurin cudurdaar maahan hadduusan cudurdaar jirin magaalada waa in hal jumco laysugu yimaado kulli dadka degan hal masjid oo jumcada lagu oogo waa inay magaaladu ay yeelato waa shardi ilaa licudurin maxaa ka mid a cudurdaarka cudurdaarka waxaa ka mid ah inuusan hal masjid uusan ku filayn sida magaalada muqdisho kale magaalada muqdisho hadda haddii la yidhaaho hal masjid waa inay isugu yimaadaan ma suurtogelayso dadkii dhibaato dhibaatay ku tahay dadka suurtagalna ma aha magaaladu hadday sidaasoo kale u ballaaran tahay tobannaan masaajid iyo labaatan masjid iyo bixasabi mar walbaba inta daruuradu ay la eg tahay masaajiddu way badan karaan jumcada lagu tukanayo waa inta daruuradu ay la eg tahay mar walbaba laakiin haddii meeshu tuulo yar oo kale ay iska tahay deegaankeeduna hal masjid uu ku filan yahay ma ansaxayso in laba masjid lagu kala tukado haddii dadkii tuulo yar ay iska tahay oo deegaankii ay hal masjid isugu iman karaan laba masjid markaas in lagu kala tukado ma ansaxayso kii hormara ayaa salaaddiisu ansaxay markaas kii hormara ayaa salaaddiisu markaas ay ansixi midka gadaal marana salaaddiisii jumcadu markaas ma ansaxayso wa an takuuna waa inay ahaato salaada jumcadu waaxidatan hal salaada jumca waa inay dhacdo fi lbeledi magaalada dhan hal jumca waa in laga tukado ilaa licudrin in cudurdaar jiro maahan shuruuddaas marka in la ilaaliyo oo salaaddii jumcada lagu ilaaliyo waa laga maarmaan intaasoo shuruuduhu sheekhu sheegay kabacdi wuxuu geli doonaa sunnooyinka sunnooyinka ayuu sheekhu geli doonaa jumcaduna haddii qofkii shuruuddan laga helo oo qof muslima ah oo rag ah oo qaangaar ah oo caaqil ah magaalada degan cudurdaarna aan lahayn inuu soo xaadiro waa waajib nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamay xadiiskii abu daawuud uu warinayay in qalbi qallayl ay leedahay jumcada oo la dayaco oo waajibka jumcada la dayaco xadiiska abu daawuud nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi man taraka halaada jumacin saddex jumco qofkii isaga taga tahaawunan isagoo fududaysanaya waajibkaas ilaahay uu saaray dabaca allaahu calaa qalbihi ilaahay qalbigiisa wuu daboolaa qalbigiisa ilaahay wuu daboolaa wax xaqa oo gelaya malahan qalbi qallayl ayaa ilaahay ku ridaa subxaanahu wa tacaala marka waxaa weeye waa cuquubad weyn waxay keeni aafo qalbiga qofka uga dhacda iyo cuquubo qalbiga uga dhacda waa midda ugu weyn yacni cuquubada bini aadamka ilaahay ku ciqaabo waxaa ugu weyn alicraad can illaah qofka in uu ilaahay ka sii jeesto oo xaqi ilaahay uusan gelayn waa akbar cuquuba cuquubada ugu weyn wey wa sunnatu sunnadu waxay tahay an yaktasila qofku inuu qubaysto qabla zawaali zuulitaanka ka hor man qof uu qubaysto qofkaasoo yuriidu doonayo xuduurahaa salaada jumcada soo xaadiriddeeda qofkii doonaya waxaa sunno ah oo nabigeenu jideeyey sala allahu calayhi wasalam inuu qofkaasi soo qubaysto leanna waxaa weeye waa meel dad badan ay isugu imanayaan marka si dadku aysan ugu dhibtoonin wasakhdaada iyo dhididkaaga aysan ugu dhibtoonin adigoo udgaya oo nadiif ah inaad masjidkii jumcada lagu tukanayay aada soo xaadirtid sidaasuu sunneeyey nebigu sala allahu calayhi wasalam wa an yatanadafa waa inuu qofku isi soo nadiifiyo inuu isi soo nadiifiyo ayaa la sunneeyaa oo cijiyihii oo wasakhdu gelaysay cijiyaha uu soo jarto inuu maaragtaa soo qubaysto wayatadayaba uu qofku uu isi soo carfiyo waa inuu isi soo udgiyo oo wixii caraf uu heli karo waa inuu soo marsado wayalbasa hiyaaba dharna waa inuu soo labistaa la sunneeyaa dharkaasoo albiida ee cadcad dhar cadcad inuu soo qaato ayaa la sunneeyaa waa sidii nabigeenu samay jiray sala allahu calayh wasalam bian takuuna hiyaabuhu kulluhaa baydaa dharka uu xihan yaho dhan waa inay cad yihiin saasaa sunno ah waalaclaa minha kan ugu sarreeya laba maro hadduu wato marada kore ayaa aakadu sii adayg badan taasaa sii muhiimsan weliba midda adag haddii labadaba caddaan uu ka dhigi waayo walba ugu yaraan midda kore inuu ka dhigo caddaan wayalbasa inuu labisto ayaa la sunneeyaa hiyaaba dhar uu soo labisto dharkaasoo albiida ee cadcad wa an yaqra'a annaasu dadku inay aqriyaan ayaa la sunneeyaa fii yowmihaa yowmi اljumuca wa leylatihaa leylati اljumuca maalinta jumcada iyo habeenka jumcada suurata alkahfi suuradda la yidhaha suurat alkahfi inay soo akhristaan ayaa la sunneeyaa waxyaalaha nabigeenu sunneeyey sala allahu calayhi wasalam waxaa ka mid a maalintaa iyo habeenkaas qofku inuu akhristo suurat alkahfi suuraddaas marka xigmada ku jirta maxay tahay xigmada nabigeenu u jideeyey sala allahu calayhi wasalam suurat alkahfi in la akhristo maalinta jumcada iyo habeenka jumcada waxay tahay suuratu lkahfi haalibkeeda waxay ka sheekayneen axwaal wa ahwaal yowmi alqiyaama maalinta qiyaamaha dhacdooyinkeeda ayaa suuradda ku badan walaa taquumu saacatu ilaa yowma aljumuca qiyaamuhuna wuxuu dhacaa sida nabigeenu noo sheegay sala allahu calayhi wasalam maalin jumco ah marka waxaa munaasabo iyo xiriir leh akhrinta la akhrisanayo suuratu اlkahfi iyo maalinta jumcada saasay munaasabo isugu leeyihiin maxaa yeelay jumcuhu wuxuu dhacahayaa maalin jumcaah laakiin jumcada ay tahay allahu aclam ilaaha og marka suuratu اlkahfina waxay aayado badan oo suuradda ka mida ay ka sheekaynayaan ahwaal waa axwaal yowmi اlqiyaama axwaasha iyo dhacdooyinka maalinta qiyaamaha ayay suuraddu ay ka sheekeen wa an yugtiruu inay badiyaan ayaa la sunneeyaa fiiha fii yowmi اljumuca wa leylatiha salaad maalinta jumcada iyo habeenkeeda dadku inay badiyaan ayaa la sunneeyaa min asalaati ku sallinta ay badiyaan cala الnabiyi nabiga lagu saliyo salى اllahu wasalam wbaaraka calayh waxaa kaloo sunnooyinka ka mid a maalinta jumcaha iyo habeenka jumcaha qofku inuu aada u badiyo salliga nabiga salى اllahu calayhi wasalam maxaa yeelay xadiiskii abu daawuud uu sunankiisa ku warinayay nabiga salى اllahu calayhi wasalam wuxuu yidhi ina min afdali ayaamikum yowma اljumuca faaktiruu min asalaati calay faina salaatakum macruudaة calay nabiga salى اllahu عalayه wasalam wuxuu yidhi ina min afdali ayaamikum maalmihiinna waxaa ugu fadli badan yowma اljumuca maalinta jumcaha ayaa usbuuca maalmahooda ugu fadli badan faaktiruu min asalaati calay salligayga badiyu yidhi maalinta jumcaha nabigu salى اllahu عalayه wasalam waa xadiis abu daawuud bisanadin صaxiix uu ku wariyey faaktiruu min asalaati calay maalintaa jumcada salligayga badiyu yihi nabigu salى اllahu عalيyه wasalam faina salaatakum macruudaة calay qof walba intuu igu salliyey waa la iisoo bandhigaah uu yihi nabigu salى اllahu عalيyه wasalam qof walba miqdaarkii iyo qadarkii uu salliga ka akriyey waa la iisoo bandhigay yihi nabigu salى اllahu عalيyه wasalam marka iyadana waa sunno in salligaas la badiyo maalinta iyo habeenka jumcaha baabu salaati اlciideyni wاlkusuufi wاlistisqaa haadaa midkani baabu salaati اlciideyn waxyaalaha kale ee axkaamta jumcada ka mida waxaa ka mid a axkaamta jumcada iyadana in layska ilaaliyo mar walbaba aadaanku hadduu dhaco oo salaada jumcada xilliga la adimayo waxaa xaaraam ah in la sameeyo wax walba ee jumcada qofku uga mashquuli karo oo qofkii jumcaduba waajib ku ahaa maalan dukaan in la iibiyo xafiisku inuu furnaado meel yacni waxbarasho iskool ama jaamacad inay furnaato xilligaa waa xaaraan qofku jumco xaadirayo waajib ay ku tahay xaaraan waa waa markii aadaanku dhaco waa in la soo xiro ganacsi ha noqdo barasho ha noqdo sanco qofku gacanta uu ku hayo ha noqdo waajib wey maxaa yeeley ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nuudiya lisalaati min yowmi اljumuca fascaw ilaa dikri اllah wadaru lbayc ilahay wuxuu yidhi aadaanka jumcuhu hadduu dhaco u socda meesha aadaanku ka yeeray wadaru lbayca beecana isaga taga beeca waxaa la mida wixii ku macno ah oo kaa mashquulinayo jumcada wax walboo jumcada kaa mashquulinayo waa la mida baabu salaati اlciideyni wاlkusuufi wاlistisqaa haadaa midkani baabu salaati اlciideyn labadii ciidood salaadoodii ayuu u baab yahay iyo walkusuufi iyo madoobaadkii iyo wal istisqaa'i roob doonta salaadeedii waa u baab baabkan sheekhu wuxuu uga hadli doonaa raximahu llahu tacaala labada ciidood sida loo tukado salaadaha ciidaha wuxuu kaluu ka hadli doonaa sheekha qorax madoobaadka iyo dayixu markuu madoobaado sida loo tukado salaada la tukanaayo wuxuu kaluu ka hadli doonaa sheekhu salaada roob doonta salaada roob doonta iyo axkaamteeda iyo habka loo tukado oo nabigu u jideeyey sala allahu calayhi wasalam kullu waaxidin mid kasta taasoo min haadihi tan ka mid a taasoo athalaati ee saddex ah saddexdan salaadood waa salaadda ciidda salaadda madoobaadka iyo salaadda roob doonta saddexdan mid walbee ka mid a sunnatun waa sunno sunnadaasoo mu'akadatun la adkeeyey likulli insaanin qof walboo bini aadam ah qof walboo bini aadama muslim ah waxay ku tahay sunna mu'akada sawaaءun kaana dakaran aw unhaa ama rag ha noqdo ama dumar ha noqdo waa loo sunneeyaa rag iyo dumarba salaadaha ciidaha inay tukadaan qorax madoobaadka ay tukadaan roob doonta ay tukadaan ay lixaadirin wa musaafir qofku ha noqdo qof xaadira magaalada jooga ama ha noqdo qof musaafir ah dakarin wa gayrihi nin ha noqdo ama haweeney ha noqdo jamaaca wa furaada jamaacaha lagu tukado keli keli ha loo tukado waa isla mid wa salaatu اlciideyni fardu caynin cinda abi xaniifa abi xaniifa isagu wuxuu leeyahay salaada labada ciidood la tukanayo waaba waajib uu qabaa waajib ayuu leeyahay abi xaniifa wa kifaayatin cinda axmed imaam axmed isaguna wuxuu leeyahay salaada labada ciidood la tukanayo waa fardulkifaayo fardulkifaayo wey wa cindana annaga agteenna madhabka shaaficiga fii qowli nadaran ilaa annaha min shacaa'ir alislaam shaaficiyada agtoodana qowl ka mida iyaduna maadaama la fiirinayo shacaa'ir alislaam inay ka mid tahay waa fardulkifaayo waa qowl aqwaasha imaamu shaafici ka mid a fa in tarakahaa salaada ciidda hadday ka tagaan ahlu belda magaalada ahalka degane hadday ka tagaan dhammaantood quutiluu waa lala dagaalami calaa hada alqowl haddaan qabanno qowlka dhahaya waa fardulkifaayo wa fii salaati lkusuufna waxaa ku sugan qowlun oo dhahaya biwujuubiha salaada madoobaadka nafteeda qowl waxaa jira dhahaya waa waajib laakiin waxaa loo badan yahay mar walbaba inay tahay sunna mu-akada inaysan waajib ahayn ee ay tahay sunno la adkeeyey walafdalu sida fadliga badan linnisaa'i dumarka waxaa u fadli badan ficluhaa ficlu haadihi اhalaaث saddexdan salaadood inay ku sameeyaan fi lbuyuuti guryaha inay ku sameeyaan sidaas ayaa u fadli badan dumarka laakiin dumarkaas maxaa loola jeedaa waa linnisaa dawaati اlhay-aat waa dumarku ishu ay ku dhacayso ishu ay qabanayaan oo gabdhaha dhallinyarada ah oo qurxoon oo kale kuwaasoo kale waxaa fiican inay guryahooda ay ku tukadaan amaa dumarka intooda kale ishu aysan saas ugu qabanaynin dadka dumarka waaweynaaday oo kale kuwaasoo kale waa sida ragga oo kaleo waxaa u fadli badan ciidihii iyo madoobaadka iyo salaatulistisqaa inay goobaha lagu tukanayo soo xaadiraan saasaa u fadli badan amaa gabadha shaabada ah ee ishu ku dhacayso dhallinyarada ah waxaa u fadli badan inay guriga ku tukato salaada ciidda iyo salaaة اlistisqاa iyo salaaة اlkusuuf walafdal waxaa fadli badan linisaa'i dumarka waxaa u fadli badan ficluhaa ficlu haadihi halaaث saddexdan salaadood inay sameeyaan waa dawaati اlhay-aat kuwa hay-adooda zaa'i tahay oo quruxda badan wey fi lbuyuut guryaha inay ku sameeyaana fadli badan walirijaali raggana waxaa u fadli badan ficluhaa salaadahan saddexdaa inay ku sameeyaan fi lmasjid masaajidka inay ku sameeyaan ayaa loo sunneeyaah oo fadli badan ragga in wasica hadduu qaado masjidku annaasa dadka hadduu qaaduu ku filan yahay masaajidku hadduu dadka dhan qaado waxaa wanaagsan salaadaha saddexda ah in masjidka lagu tukado wa ilaa hadduusan masjidku ku filayn fi saxraa bannaanka in lagu tukado saasaa fadli badan wa yusallaa waa la tukadaa kullu ciidin ciid kasta waa la tukadaa ragcatayni laba ragca la tukadaa sheekhu marka wuxuu bilaabay habka loo tukanayo salaadahan saddexda ah wuxuu soo hormariyey sheekhu raximah اllahu tacaala salaadaha ciidaha ah habka loo tukado wuxuu ku yidhi sheekhu raximah اllahu tacaala salaaddu hadday tahay salaad ciid ah waxaa lagu tukadaa laba ragco bis laba ragco lagama badin karo salaada ciid labada ragco qaabkee loo tukadaa labada ragco ciidda qaabkee loo tukadaa laba qaabba waa loo tukan karaa qaab waxa weeye waa qaabka ugu fadli badan oo ugu ajir badan qaabna waxa weeye waa qaab sunnadii ay kaaga dhacayso laakiin laga fiican yahay oo laga ajir badan yahay qaabka laga ajir badan yahay waxaa weeye adigoo sida sunno caadiya u tukada oo kale sida taxiyatu lmasjid sida sunnatu raatibatu duhri oo kale raatibatu duhri duhurka labada ragcoo ka horeysa habkaad u tukanayso salaada ciidda waad u tukan kartaa laakiin waa laga fadli badan yahay waxaa fadli badan sida soo socota in loo tukado yukabiru qofku wuu takbiirsadaa qabla alqiraa'ati faatixada akhrinteeda ka hor intuusan faatixada akhrin fi اluulaa fi اragcati اluulaa ragcada hore qofku wuu takbiirsadaa sabca takbiiraatin toddoba takbiir ayuu takbiirsanaa hayra takbiirati اlixraami takbiiratu lixraam maahane takbiiratu lixraam toddobadaas kuma jirto ma lagu xisaabayo yacni sida ugu fadliga badanee salaada ciidda loo tukado waxaa weeye qofku markuu xirto salaada ciidda allaahu akbar uu yidhaaho allaahu akbartaa uu ku xirtay xisaabta kuma jirto kabacdi waxaa laga rabaa toddoba takbiira allahu akbar allahu akbar allahu akbar toddoba inuu isku xijiyo weliba toddobadaas sida fadliga badan waa inuu xoogaa u dhexaysiiyo biqadri subxaana allahi walxamdu lilah toddobada inuu yacni hal mar uu yidhaah allahu akbar allahu akbar allahu akbar saa u boobsiiyo ma aha waa inuu biqadri subxaana allahi walxamdu lilah u dhexaysiiyo markuu yidhah allahu akbar uu yidhaahaba subxaana allah alxamdu lilah laa ilaha illa akbar intii laga dhihi karo waa inuu intaa aamusnaado kabacdi haddana allahu akbar qadarkii oo kale markuu joogo allahu akbar saasaa fadli badan in loo tukado wa fi haaniyati wa fi ragcati thaaniya ragcada labaadna wuxuu takbiirsanaa khamsan shan goor oo hayra takbiirati alixraam shantaasoo hayra takbiirati alixraam hayra takbiirati alqiyaam takbiirtii istaagga hayrkood ah ilaa markuu soo istaagayo allahu akbaru lahaa ragcada labaad markuu usoo istaagayo taas ka reeb takbiirtii uu ku soo istaagay ka reeb shan kale ayaa la sunneeyaa ragcada labaad inuu la yimaado shan takbiirow wayajibu waxaa kaloo waajibaya tacyiinu ciidi alfidri ciidda la yidhaaho ciidilfidriga in laga magacaabo min ciidi aladxaa ciidiladxaa in laga khaas yeelo laga magacaabo waa shardi fii niyati salaad salaadda niyadeeda inaan lagu darin ciiduladxadiioo laga magacaabo ciidulfidri shardi wey maxaa loola jeedaa ulajeeddada waxaa weeye tusaale ahaan markaad ciidulfidri aad tukanaysid waa inaad qalbiga ka niyeysatid waa waajib ciidda aad tukanayso nooca ay tahay inay tahay ciidulfidri laakiin mudlaquulciid haddaa iska tiraa waxaa niyeystay uun ciid ciidda noocee waa inaad qalbigaaga aad ka niyeysato nooca ay tahay maxaa yaele ciiduhu waa badan yihiin ma ciidulfidriyaa tukane mise waxaa tukanaya ciiduladxa kala saar qalbigaaga inaad ku kala saartid waajib wey wayajib waxaa waajibaya tacyiinu ciidilfidri ciidulfidri magacaabideedii min ciidi aladxaa laga magacaabo fii niyati salaad salaadda niyadeedana in lagu magacaabo waajib wey magacaabidda nudqiga waajib ma aha inaad magac ku dhawaaqdo waajib ma aha laakiin qalbigaad ka niyeysanaha loola jeeda qalbiga ayaad ka niyeysanayn nooca oo aad tukanayso inay tahay ciidulfidri xilliga aad tukanayso ciiduladxana waa sidoo kale ciidda ciiduladxa markaad tukanaysana waxaad niyeysanaya inaad tukanayso ciiduladxaa wa yusanu waxaa kaloo la sunneeyaa bacdaha bacda salaati alciid salaada ciidda markii la tukado ka bacdi liljamaacati jamaacada waxaa loo sunneeyaa khudbataani laba khudbo waa cagsigii salaadda jumcada salaadda jumcada maxaa shardi ahayd in khudbadu ay horeyso laakiin ciidaha labada ciidood ayaga waxaa la sunneeyaa waajib ma ahan in la gadaal mariyo khudbada waa la dibdhiga bacda salaad way khudbada markii salaadda ciidda la tukaday ka bacdi ayaa waxaa wanaagsan in laba khudbo oo carabi ah in la akriyo labada khudbo ka khudbatay iljumucati jumcada labadeedii khudbo la mida labadii jumco oo khudbada kale habkii loo akriyi jiray sidaasoo kalea loo akrin oo in markaa yacni loo istaago khadiibku inuu cawrada asturo shuruuddii aan soo marnay oo kale laakinahu khadiibku ninkan khudbada akrinaya khudbada ciidda yukabiru wuu takbiirsanaa fii awali اluulaa khudbada hore bilowgeeda tisca takbiiraatin sagaal takbiir u takbiirsana takbiiraadkaasoo mutawaaliyatin ee xiriir ah khudbada hore waa laba khudbee khudbada hore allahu akbar allahu akbar allahu akbar sagaaluu sidaa leeyahy khudbada kow markuu bilaabayo wa fii awali اhaaniyati khudbada labaad bilowgeedana sabcan toddoba goor ayuu kadaalika sidaas u takbiirsanaa kadalika maxaa loola jeedaa mutawaaliya khudbada labaad markuu u istaagayo khadiibku iyadana toddoba goor tii hore waxay ahayd sagaal takbiir khudbada labaadna wuxuu ku bilaabay toddoba takbiir wuxuu leeyahy allahu akbar allahu akbar allahu akbar saasuu toddoba uu dhammaystiri wa an yukabira annaasu dadku inay takbiirsadaan ayaa la sunneeyaa fii ciidi alfidri ciidda la yidhaaho ciidulfidri dadku inay takbiirsadaan min guruubi shamsi qoraxda dhiciddeeda laga bilaabo aakhira yowmin maalinta ugu dambaysa qoraxdu ay dhacdo maalintaasoo min ramadaana ee ramadaan ka mida maalinta ugu dambaysa ramadaan markii qoraxdu dhacdo oo ramadaan sidaas uu ku dhammaado gabalkuba hadduu dhaco allahu akbar takbiirtii ciidda waa in la bilaabo waa sunno takbiirtii ciidda in la bilaabo sunno wey ilaa goorma la gaarhsiin marka oy dhammaaneen ilaa dukuuli اlimaami ilaa imaamka geliddiisa laga gaaro fii salaati اlciid uu dhex galo ilaa imaamku intuu ka xiranayo salaadda ciidda allahu akbar wixii ka sokeeyaba takbiirta waa la iska wadi wixii intaa ka sokeeya takbiirtaas waa la iska wadi takbiirta noocaas waxaa la yidhaha atakbiir almursal takbiir lmursal takbiir mursal bimacnaa mutlaq waa takbiir mutlaqoo aan shardi ahayn caqiba salawaat salaadaha ciribtooda in la takbiirsado shardi ma aha waa takbiir markaad suuqa marayso markaad gurigaaga joogtid markaad waddada soo marayso marka masaajidka aad joogtid kulli mutlaq wey waa takbiir iska furan wey ee takbiir shardi u ah caqiba salaad shardi ma aha dadku waxay u maleeyaan uun qaarkood masjidka markii la soo galo kaliya in la qaadayo allahu akbar kabiira alxamdu lilaahi kaiira subxaana allahi bukratan asiila ma aha suuqa adigoo maraya waa sunno gurigaaga inaad ku akhrisatid waa sunno laamigii intaad sii maraysid jidadka intaad maraysid waa sunno leanna waxaa weeye waa shicaar noolayn astaantii ciidda wey astaantii ciidda wey marka khaas kuma ahan masjidka khaas kuma ahan qofka waxaa la dooni meel walbuu markaa marayo ama meel walbuu joogo inuu takbiirta ku badiyo masaajidka marka la soo galo keliya ma aha wa fii ciidi اladxaa ciidda la yidhaaho ciid اladxana waxaa la sunneeyaa dadku inay takbiirsadaan goormaa la bilaabi ciid اladxada min subxi yowmi carafa maalinta carafo subaxeeda laga bilaabo waa subaxa sagaalaad carafo subaxaa laga bilaabo ilى اlguruub ilaa qoraxda dhicitaankeeda laga gaaro aakhira ayaami tashriiq maalmaha la yidhaaho ayaamu tashriiq aakhirkooda ilaa gabalku ka dhaco intaasa iyadana la wadi oo markaa ulajeedadu maxay tahay ciidan la yidhaaho ciid uladxaa ayada waxaa la takbiirsanaa subaxa laga bilaabo yowmu carafa oo subaxa sagaalaad ilaa waxay ku dhammaaneen maalmaha la yidhaaho ayaamu tashriiq ilaa qoraxdu ka dhacdo ayaamu tashriiq maxaa loola jeedaa waa saddexda maalmoodoo ciidda ka dambeeya saddex maalmoodoo ciidda ka dambeeya maalinta kow iyo tobnaad labiyo tobnaad saddexiyo tobnaad ilaa maalintaas saddexiyo tobnaad gabalku ka dhaco waa la wadi laakiin markii ciidda laga baxo oo imaamku salaadda markuu galo oo ciiddii la tukado ciidda markii la tu intaan la tukan ilaa subaxa carafo takbiirkaas waxaa la yidhaha takbiir mutlaq waa tii hadda aan soo marnoo kale waddooyinka guryaha masaajidka suuqyada meel walba lagu akriyo laakiin bacdamaa salla alimaam imaamkii iyo dadkii markay tukadeen ka bacdi takbiirtu waxay isku beddeleen takbiir mursal waxaan leeyahay takbiir muqayad takbiir waxay isku beddeleen muqayad muqayad bicaqibi salawaat salaadaha ciribtooda bis ayaa markaas la sunneeya oo markii ciidda la tukaday ciiddi markii la tukaday maxaa ku xiga duhuraa ku xiga duhurkii markuu imaamku assalaamu calaykum yihaaho markaasaa la qaadaa takbiirta haddana casirkii casirkii markuu assalaamu calaykum yihah markaas haddana la takbiirsa duhurkii iyo casirkii inta udhexaysa lama sunneeyo takbiirta waa ciiduladxaan ka hadlaynaa leanna waa takbiir muqayad bicaqibi salawaat markaas waxaa bilaabanaya takbiirtii yacni shardi ay ahayd salaadaha ciribtooda habkaasuu nabigu samay jiray sala allahu calayhi wasalam waa muqayad bicaqibi salawaat ilaa goormaa la wadi salaadaha ciribtooda ilaa laga gaaro way casirka maalinta toban saddexaad maalinta toban iyo saddexaad casirka ilaa laga gaaray markii laga tukado markaas kabacdiyaa la joojina casirka markii la tukado oo la takbiirsado kabacdi waa la joojina wa ama alxujaaju dadka xujayda ah dadka xujayda ah maadaama iyagu ay shicaarkoodii ku mashquulsan yihiin shicaarka xaajigu waa atalbiya shicaaru lxaaji atalbiya astaanta xaajigu isagu waa talbiya labayk allahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda wanicmata laka wاlmulk laa shariika laka isaga talbiyadaasu wadi xaajigu wa ama alxujaaju xujaajta fayukabiruuna iyagu waa takbiirsadaan goormay takbiirsanayaan fi اladxaa fii ciidi اladxaa ciid اladxada xujaydu way takbiirsanayaan idaa taxalaluu iyagu markay ka xalaal noqdaan min ixraamihim xarmashadoodii xajka xujaydu goormay xalaal noqonayo waa yowma alcaashir yowma alciid maalinta tobanaad oo bisha dilxija ay toban tahay waa maalinta ciiddeed markaas bay marka iyagu xalaal noqonaya oo iyaga looma sunnaynayo min subxi yowmi carafa dadka kale takbiirta waxay bilaabayeen subaxa yowmi carafa iyagu laakiin takbiirta waxay bilaabayaan xujaydu markay xalaal noqdaan oo maalinta tobanaad wey maalinta tobanaad ayaa waxaa u bilaabmaysa taxalulka la yidhaaho ataxallul اlأwal markaasaa taxallul ugu soo horeysa markaasay takbiir qaadayaan wa aqalu salaati اlkusuuf salaada madoobaadka waxaa ugu yar an tusallaa in la tukado salaada madoobaadka ragcatayni laba ragca la tukado labadaa ragcoo ka sunnati duhri duhurka sunnadiisa la mida halkan wuxuu ka bilaabay sheekhu qoraxda madoobaadka dayaxiyaa madoobaaday ama waxaa madoobaaday qoraxdii see loo tukadaa salaaduu jideeyey nebigu sala allahu calayhi wasalam markii qoraxdu ay madoobaato ama dayaxu uu madoobaado in laba ragca la tukado ayuu jideeyey nebigu sala allahu calayh wasalam inahumaa aayataani min aayaati illaah nebiga sala allahu alayh wasalam wuxu uhi qoraxda iyo dayaxu waa astaamaha tusinaya ilaahay awooddiisa laa yankhasifaani limowti axadin walaa lixayaatihi qoraxda iyo dayaxu uma madoobaadaan qof noloshiisa ama qof dhimashadiisa oo xilligii jaahiliyada waxay dhihi jireen oo ay aaminsanaan jireen markii qoraxdu ay madoobaato waxay dhihi jireen nin weyn oo culusaa dhintay nin weyn oo qiimo badan oo culus ayaa dhintay markaasay qoraxdu madoobaatay caqiidadaasay aaminsanaan jireen jaahiliyadii carabtii hore markaasaa nebigu caqiidadaas uu la dagaalamayey sala allahu calayh wasalam markaasuu yidhi innahumaa aayataani min aayaati illaahi tacaala waa aayado ilaahay aayadihiisa ka mida qoraxda iyo dayaxu laa yankhasifaani uma madoobaadaan limowti axadin walaa lixayaatihi qof dhimashadiisa iyo noloshiisa shaqo kuma lahan waa ilaahay awooddiisa subxaanahu wa tacaala ee xilligaa la gaaro madoobaadka tukaduu yihi nabigu salى اllahu alayh wasalam salaat اlkusuuf salaat اlkusuuf marka habka loo tukanayo waxaa weye ugu yaraan waa laba ragco oo sidii sunnada duhurka sunnada duhurka aad ka hormarinaysa labada ragcoo caadiga aad u tukanaysid ugu yaraan taas wey wa akmaluhaa midda ugu kaamilnimo badan salaat اlkusuuf an yajcala qofku waa inuu yeelo fii kulli ragcatin ragco kasta qiyaameyn laba istaag ragco kasta waxay leedahay laba istaag labadaa istaag oo yudiilu lqiraa'ata qirada uu dheeraynayo fiihimaa labada istaag dhexdooda uu qirada ku dheeraynayo oo sida ugu fiican waxaa weeye laba istaag inuu sameyo labada istaag maxaa loola jeedaa marka hore faatixadu akrinaa kabacdi wuxuu akrinaa hadduu suuratu lbaqara hadduu awoodi karo xifdisan yahay suuratu lbaqara oo dhan ayuu dhammaystiri waa sida ugu fiican wey sida ugu ajirka badan wey hadduusan suuratu lbaqara uusan xifdisanayn suurad yar isaga gaabsan oo sunnadu ay uga gudmayso kabacdi waa rukuuci markuu rukuuco haddana waa ictidaali samica allah markuu ictidaalo wuxuu akhrisanaa haddana faatixadii waa istaag kale haddana kusoo celi faatixadii markuu akhriyo suuratu aali cimraan ayuu haddana akhrinaa bikamaalihaa hadduu awood u leeyahu xifdisan yahay hadduusan xifdisanaynna suurad yar ayuu isaga kaaftoomi kabacdi haddana mar kalu haddana rukuuci waa laba istaag iyo laba rukuuc waxaadna maraya hal ragco oo keli ah sida ugu ajirka badan sidaas wey salaadan marka salaatulkusuufka la leeyahay waxay ku ansixi masaajiddaa lagu tukadaa waxaa lagu tukadaa guryaha meeshii aada doonto ayaad ku tukan kartaa meeshii aada doonto ayaad ku tukan kartaa ee ma aha keliya masjidkii masjidkii keliya in loo aado shardi ma ahan jamaacana shardi ma ahan jamaacana shardi ma ahan haddii qorax madoobaada aad aragtid jamaaca haddaad weyso gurigaaga ku samee salaatulkusuuf gurigaaga ku tuko sunnadii yudiilu lqiraa'ata qirada uu ku dheeraynayo fiihimaa fi lqiyaameyn labada istaag uu ku dheeraynayo qirada wa rukuucayni laba rukuuc inuu yeelo weeye ragco kasta laba rukuuc labadaa rukuucoo yudiilu tasbiixa tasbiixda uu dheeraynayo fiihimaa labada rukuuc dhexdooda uu ku dheeraynayo tasbiixda walaa ziyaadata ziyaada ma ahaanin fi sujuudi sujuudda dhexdeeda ziyaado ma ahaanin laba sujuud ma jirto sujuuddu waa sidii uun ragcooyinka kaleo caadigaa sidaad u sujuudi jirtay sidiiyaad u sujuudi hadday laba ahaan jireen labadii sidii uun laakiin ragcadii inaad tidhah waa saddex sujuud halkii ragcad saddex sujuud ka dhigi ma jirto waa sidii caadiga ahayd sujuuddu walaa ziyaadata ziyaada ma ahaanin fi sujuudi sujuudda dhexdeeda laakinahu shaksigu yudiilu wuxuu dheereeyaa atasbiixa tasbiixdu fiihi fi sujuudi sujuudda dhexdeeda wuxuu ku dheerayna tasbiixda aydan sidii horeo kale wayusan waxaa la sunneeyaa bacdaha bacda salaati اlkusuuf salaada madoobaadka ka bacdi liljamaacati jamaacada waxaa loo sunneeyaa khudbataani laba khudbo labadaas khudboo ka khudbata yilciidi ciidda labadeedii khudbo la mida labadii khudboo ciidda la akrinaya aan soo marnay sidaas oo kale laba khudbo salaada madoobaadka markii laga baxo ka bacdi in laba khudbo la akriyo ayaa sunno ah laakinahu khadiibku qofka khadiibka ahee akrinaya labada khudbo yastakfir اllah ilaahay uu dembi dhaaf weydiiyaa tacaala ku rahay fii awali اlأuulaa khudbada hore bilowgeeda taasoo minhumaa min alkhudbatayn labada khudbo midda ugu horeysa wuxuu ku samaynaa istikfaar tisca maraatin sagaal goor ayuu ilaahay u istikfaarsanaa oo wuxuu leeya astakfir اllah astakfir اllah astakfir اllah sagaal goor isku xigta waa khudbada ugu horeysa wey wa fii awali الثaaniya khudbada labaad bilowgeedana sabcan toddoba goor uu khadiibku istikfaarana khudbada labaadna wuxuu ku bilaabay toddoba istikfaara astakfir اllah astakfir اllah waa limunaasabati اlxaal leannahu xaaladda jirtay munaasib u tahay xaaladda jirta waxaa weeye madoobaadkaas iyo waxa inay keenayaan waa cuquubo iyo maaragtaahay dunuub dunuubtoo badatay oo ilaahay subxaanaه wa tacaala awooddiisa iyo aayadihiisa uuna tusayo dembigii markuu batay aw marka waxaa munaasib ah istikfaarta khudbada ugu horeysa sagaal istikfaar khudbada labaadna toddoba istikfaar ah wa salaatu اlistisqaa tufcalu cinda xaajati الnaasi ilى الsuqya allah subxana wataala